kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaha dalka oo la kulmay madaxda samburu iyo meyru lix qof oo loo haysto faldhaco xabsiga ku sii jiri doona maalmo dheeraad ah iyo wararkii ugu dumeeyey dhankaasi ee soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha lixaad ee juun ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shanta bisha labay tobnaad ee dulxija ama carafo sannadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee ismaamulada sambuuri iyo meyru kula kulmay madaxtooyada state house ee magaalada nairobi qoraal uu soo saaray ayuu madaxweyne ruuto ku sheegay in go-aanka ay qaateen madaxda samburu ee ku aadan inay ka wada shaqeeyaan xalinta caqabadaha ay shacabka wajahayaan uu yahay mid diiragelinaya waxa uu hoosta ka xariiqiyay in midnimada aynan keliya horseedeynin wada noolaasho nabad ah balse sidoo kale abuurayso jawi ku habboon horumarka dhaqaale ee waddanka kulanka ayaa ahay mid loogu eegayey dhaqangelinta barnaamijyada horumarineed ee mudnaanta la siinaya ee dowla deegaanka samburu iyo qorshayaasha mustaqbalka sidoo kale madaxweynaha oo kulan la qaatay xildhibaanada ismaamulka meyru ayaa xusay inay ka wada hadleen barnaamijyada horumarka sida xiriirinta korontada adeega internetka dhisidda waddooyinka suuqyada iyo kuwo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in mudanayaasha baarlamaanka ay ajendahooda horumarineed waafajiyaan istaraatiijiyadda iyo kobcinta dhaqaale laga soo bilaabo meel hoose ama dhaqaalaha laga soo bilaabo meel hoose tani ayaa imaanayso iyadoo qorshuu yahay in hogaamiyaha waddanka uu dabayaaqada toddobaadkan booqasho ku taga ismaamulka meyru waxaa afar cisho oo dheeraada xabsiga kusii jiri doono lix eedeysanayaal oo afar ka mid ay yihiin ciidamada booliska shakhsiyaadkan ayaa loo haystaa inay xisaabiyo ama niraadi in xisaabiyo lagu magacaabo bita wino ay ka dhaceen ilaa laba milyan oo shilin falkan ayaa laga soo tabiyey xaafadda utawaala ee ismaamulka nairobi garsoore jeffrey onsaringo ayaa ciidamada ammaanka siiyey afar cisho oo ay baaritaanada ku soo gebagabeynayaan waxa uu xaakinka diiday codsigii waaxda dacwadoogidda ee ahaa in tuhmanayaashay xabsiga kusii jiraan muddo afar iyo toban cishaa garsooraha ayaa amaray in afarta sarkaale eedeysanayaasha ee lagu hayo saldhigga booliiska ee koyoli halka labada rayidka ahna la geeyey saldhigga booliiska ee ruwaayi shakhsiyaadkan ayaa la qabtay maalinkii khamiista ee toddobaadkii hore islamarkaana lacag ay ka dhaceen xisaabiya goob ka soo tegay islamarkaana dhaqaalo badan ay ka dhaceen wixii ka soo kordho halkan ayaad ka dhegeysan doontaan qodobkaasi la xiriira dhaca ay geysteen saraakiisha ammaanka boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe boqol iyo lix dhibic eber haatanna soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya danjire axmed macalin fiqi oo kulan soo dhoweyna loogu sameeyey magaalada colombos ohaayo ee maraykanka ayaa arrin lagu farxo ku tilmaamay guushii dhowaan u soo hoyatay soomaaliya ee xubin aan joogto ahayn uga mid noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo arrimahan ka hadlayey ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ah konton iyo laba sano kadib ayay soomaaliya heshay boqol toddobaatan iyo sagaal cod waxaa runtii mahaddaas iyo bowaadintaas mudan dowladdii dowladdan ka horreysay oo shaqo soo qabatay iyo dowladdan oo labadii sano u dambeysay bariga afrika bariga afrika ka soo tuugtay inay noo daayaan markaan oo etoobiyada aan ishayna ay ka mid tahay oo ninkaas warfaay safiirkeenna iyo tiimka noo joogaan saba ay shaqo fiican qabteen
taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir oo kaashanaya hay-adaha kale ee ammaanka ayaa rag ku eedeysan dhac ku soo qabtay howlgal ay fuliyeen degmooyinka dhargeelle wadajir garasbaalley iyo yaakshid oo ay howlgalkaasi ka fuliyeen waxaa lix iyo toban eedeysano oo loo haystay inay geysteen falal isugu jira dildhil dhaawac iyo dhac dadweyne waxaana ku jira shabakada abaabulan oo burcada taliska booliska ayaa sheegay in baaritaano ay ku socdaan eedeysanayaasha iyagoo baaritaanada kadib maxkamad horgeyn doonaan haatan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka golaha ammaanka ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ee u n c c waa u n s c ayaa u codeeyey oo ansixiyey xabajoojin deg deg ah oo ka dhaqangalaysa khaza hase haatee waxaa su-aale la gelinayaa qaabka uu qaraarkan ku dhaqangali karo wakiilka israa'iil ku matashay qaramada midoobay giilad ardan ayaa sheegtay inaynan diyaar u ahayn ka qaybgalka wadaxajoojyo ay ku tilmaantay kuwa aan micno lahayn oo ay ku xadgudbi kartaa aan iraahde oo ay ku xadgudbi karta xamaas ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa dhankiisa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybqaadashada wadaxaajoodyada dadban oo lagu dhaqangelinayay qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadka hore waxaa duqeymaha israa'iil ee khaza lagu dilay ugu yaraan soddon iyo toddoba kun boqol labaatan iyo afar qof oo falastiiniyiin ah halka la dhaawacay siddeetan iyo afar kun toddoba boqol labiyo toban warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda star f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidda warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey